Guddoomiyaha degmada Dooble Xasan Cabdi Xaashi ayaa hadda furay tababar aqoontooda iyo xirfadooda kor loogu qaadayo dadka xoolo dhaqatada ah. Tababarka ayaa waxaa iska kaashanaya Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Dowlad Goboleedka Jubbaland iyo maamulka magaalada Dooble, kaasi oo dadka xoolo dhaqatada ah lagu barayo casharro ku saabsan sida xoolaha loo daweeyo. Guddoomiyaha degmada Dooble Xasan Cabdi Xaashi oo hadda furay tababarka ayaa ka warramay ujeedka loo qabtay.
aad iyo aad bay farxad noogu tahay inaan furo workshop lagaga arrinsanayo ama seminar sidii xoolahana loo daryeeli lahaa wasaaradda xanaanada xoolaha dhirtiiya daaqa waxay runtii wadaa dadaal aad u ballaaran oo ay ku horumarinayso kuna daryeelayso xoolaha nool in haysanno haddaan Soomaali nahay lafdhabarka dhaqaalaheenna waa xoolaha nool marka xoolaha nool in laga fakero oo caafimaadkooda laga fakero oo calafkooda laga fakero oo la daryeelo muhiimad weyn bay noo leedahay wasaaraddana waa uga mahad celinaynaa runtii dadaalka ay waddo talaalka mxua daaweynta kor u qaadidda mxua daryeelka xanaanada xoolaha aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa maantana waxaan isugu nimid inaan furo workshop socon doono muddo shan beri ah oo aad ku baran doontaan xoolaha iyo sida loo daryeelo sida loo tallaalo iyo muxuu ahaye aduu xanuunadooda sida loo barto dhakhtarkii xanaanada xoolaha nala jooga xasan macalin workshoopkaan furay inaad ka faaidaysataan oo aad muxuu ahaye ummaddiina u adeegtaan wixii baran aad runtii aad si fiican hufan ugu shaqaysaan tababarka ayaa kaalin ka qaadan doona sidii lagu horumarin lahaa xirfadaha xoolo dhaqatada si loo helo xoolo caafimaad qabo